أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadeeda tanna ugu dalka roon ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iskugu jira dagaal toosa iyo qarax siyaabo kala duwan oo kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose midowda gaalada afrika ayaa ku fikiraya sidii u dhimi lahaa ciidamada kufaarta ee yusom kadib markii la waayay dhaqaalo ku filan ciidankaas mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujahidiinta furimaha hore ee dagaalka shabeellada dhexe ka baaxsadeen kumanaan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada askar toobadkanayaal oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxabeennimo axada labaatanka bisha dulqacida sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iskugu jira dagaal toosa iyo qarax siyaabo kala duwan oo kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose warbixinta warkaasi waxaynahiya abu xasan wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka soconaya dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee lagu dhiigbixinaya maleeshaadka murtadiinta waxayna dagaaladaasi sababeen khasaare kala duwan oo murtadiinta la gaarsiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiintu waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan waxaa dagaalkan laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanayay laga maqlayey meelo ka fogfog halka lagu dagaalamay saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkan uu ahaa mid khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxayna saraakiishu inoo xaqiijiyeen in dagaalkii maanta dhex mara mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiinta lagu dilay laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo meydadkooda murtadiintu ay kaga carareen halkii lagu dagaalamay halka uu ku dhaawacmay hal askari oo kale oo isla murtada ah waa qayb ka mid a dagaalada ka soconaya wilaayada hiiraan ee lagu qaadaya fariisimaha murtadiintu ay kaga dhuumaaleysanayaan wilaayada hiiraan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada mutafajiraadka ayaa maanta weerar qaraxa ka fuliyey gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe waxaana qaraxaasi lala egtay gaari ay la socdeen maleeshaad murtadiina dhawaaqa qaraxa waxaa laga maqlay meelo ka fog goobta uu ka dhacay waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo isla murtadiin ah waxaana goobta ku burburay gaarigii qaraxa lala egtay shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ayaa lala beegsaday maleeshaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah oo sargaal uu ku jiro baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamiina u dhigeen maleeshaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada baydhabo waxaana kamiinkaasi ku dhintay hal askari oo murtada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshaadka riddada gaar ahaan waxaa loogu yeeray boolis maletaaro waxaana qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada mujaahidiinta ayaa bilihii ugu dambeeyey sare u qaaday howlgallada ay ku dhiigbixinayaan maleeshaadka murtadiinta ee dabadhalifka u ah kufaarta afrikaanta ee kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya mahsaned abu xasan midowda gaalada afrika ayaa ku fikiraya sidii u dhimi lahaa ciidamada kufaarta ee yusom kadib markii la waayay dhaqaalo ku filan ciidankaas warbixinta warkaasi waxaynoo faahfaahinayaa eliyaas cabdulaahi ururgaaleedka qaramada midoobe ayaa lagu waramayaa in haatan uu ka fikiraya sidii uu u yaraan lahaa howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee yusom waana kadib markii si rasmi ah loo waayay cid damaanad qaada maalgelintooda tallaabadan uu midowda afrika doonaya inuu qaado ayaa timid kadib markii ay soo afmeerantay rajada keliya ee ay qabeenay ahayd in waxa loogu yeero qaramada midoobe ay meelmariso qaraar taageeraya maalgelinta ciidamadan calooshood ushaqaystayaasha kufaarta afrikaanta ah ansixinta qaraarkan ayay ku guuldareysatay qaramada midoobe waxayna hay-adda international crisis group ay sheegtay in durbadiiba ay tallaabadan saameyn taban ku yeelatay howlgalka ee yusom islamarkaana ay si weyn uga caraysiisay dalalka ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan waddankan soomaaliya qaramada midoobe ayaa geesta kale waxa ay ka dhawaajisay in sanadkan ay ku qasbanaan doonto inay dib u eegis ku samaynaysa qarashaadka waxay ku sheegtay gargaarka soomaaliya iyo yemen sababo la xiriira ayay tiri dhimista ay ku samaynayaan waxay ugu yeeraan dhaqaalaha bani-aadinimo ee caalamka stepheny trumbly oo ka tirsan xafiiska afhayeenka qaramada midoobe ayaa shir jaraayid oo ay ku qabatay magaalada new york waxay ku sheegtay in ururgaaleedkan uu sameeyey dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan jawaabaha waxay ugu yeeraan waxqabadka bani-aadinimo ee labadii bilood ee lasoo dhaafay waxay intaa ku dartay in dhaqaale dhimistan oo aanan horay loo arag ee soo martay waaxdan ay ku qasbayso hay-adda iyo shaqaalaheeduba in si weyn ay u dhimaan barnaamijyadoodii kala duwanaa ee ay ka fulinayeen dunida daafaheeda isku soo wada duuba howlgalka eusom ayaa u muuqda mid dhicisoobay iyadoo intaas ay dheer tahay weerarada amni ee la soo darsay ciidamada kufaarta afrikaanta kadib markii ay mujaahidiintu la wareegeen dhul fara badan sidaba ay xaqiijisay hay-adda amani media and research service oo ah mid madax bannaan oo cilmi baariseed islamarkaana xiriir dhow la leh midowda afrika mahadsaned ilyaas mid ka mid a saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta furimaha hore ee dagaalka shabeellada dhexe ka baxsadeen kumanaan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada warbixinta warkaasi waxaa inoo haya cabdiqani maxamed murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo kamid ah xubnaha golaha dawaaqida kooxda riddada ayaa ka hadlay fashilka dhan weliba ka dul hoganaya hogaanka ugu sarreeya kooxda riddada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in kooxda uu hogaamiyo xasan garguurte ay ku fashilantay dagaalkeeda ka dhankaah mujaahidiinta isagoo intaas raaciyey in kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah iyagoo qax ah ay ka carareen furumaha hore ee dagaalka shabeellada dhexe kooxda riddada soomaaliya ayuu sheegay inay noqotay mid gacan kugabad ah oo maleeshiyaadkeeda lagu ceyrsado furumaha dagaalka wuxuuna sidoo kale qiray horumarada ciidan ee ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta iyo saldhigyada murtadiinta oo noqday dekado durdur ah oo mujaahidiintu ka daabushaan hub iyo saanado ciidan wuxuu dhanka kale wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad garguurte markii maleeshiyadiisa lagu jebiyey jiidda dagaalka lagana adkaaday uu u dawarsi tago dowlado shisheeye isagoo weydiisanaya ciidamo murtasaqo ah in aad arkayso laba kun oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib gurasho dagaal uu sameeyaa laakiin askari qaxaya ma jiro askar tignika wadato hub wadato oo qaxaysana waan aragna madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosha ushaqaystayaala aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshaqaysta waxuu taraa soo wuxuu tari karaa waxa ciidanka nambarkiisa inaa mid keenta maaha mushkiladu waa mushkilo hogaamineed waa mushkilo leadership waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo loo saaray argagixisadiiyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy hadda maxaa dhacay iyagaa dowlad soo baacsaday hadda ayaga wax soo baacsa ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay ciidankeennii waxay dhaheen ilka doofaar iisa hansan yaa sameeyey waxaas yaa mas-uuliyaddaas iskale waxaa kaaga daran hogaan xumada go-aan xumada isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu murtad cabdiraxmaan cabdishakuur soo hadal qaaday musuqa baahsan ee ka dhex jira kooxda riddada iyo boobka dhaqaale ee madaxda riddadu ka wadaan wadanka wuxuu si gaar ah u tilmaamay in madaxda murtadiintu xaraajteen hantida danta guud ee ummadda ka wada dhexaysay ayna ku maalgashadeen dalka dibaddiisa waxay taasi keentay buu yidhi in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda ku aamini waayaan dalka anaa soo dhihi jiray oo haddaa dhihi jirta ma iska dhaaftid waaba wax fiican maahane ayaan daro maaha maxaan joognaa musuqii kutakarfarkii awoodda iyo boobka hantidii dowladda oo meeshii ugu xumeed marahay injineer cabdulla carba si fiican u sheegay wasiirka wadankan dhaqaalihiisa karaisiska waxa geliyey in lacagtii hal jab ay ku dhacayso waayo dhulkii dowladdo la xaraashahay maxuu keenay kii kale inuu jebiyo keenay lacagtii kaashkaah in banaanka loo qaadahay keentay oo circulationkii lacagtii uu istaagay halkaas waxaa ka ratimaaya dhaqaale xuma ka ratamaysa dadka inay shaha cabi karin xataa four to five bilyana lagala baxay dalkan oo kenya lagu maalgashaday waa daato haddaa tag central banki aa ka helaysid waxaan iska dhahayna maaha waa laga kala cararay sababtoo ah dadkii maal rajada lahaa ee maalgasha lahaa dalka waxay ka cabsadeen rukuud ikhtisaadiya macnihi maxaa dhacay recessionaa dhacay dadka hadday wadanka maalgashtaan waxba ma helayaan waxba heli mayaan maxaa kaloo dhacay niyajab iyo quus dadweyne oo dhallinyarada tusaale u ah inay rajo la-aanta ka qaxayaan hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa kusoo aadaya xili madaxda ridadu ay isu raaraaceen fashil amni iyo mid siyaasadeed gaalada caalamka iyo siyaasiyiinta ridadana ay walaac ka muujinayaan taqadumka ay mujaahidiintu samaynayaan maraykanka ayaa afar iyo tobankii bishan may soo saaray warqad digniin ah oo ku socota muwaadiniintiisa u safraya soomaaliya iyo kuwa ku sugan xerada xalanee mahadsananta cabdiqani askar toobadkanyaal oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud warbixinta warkaasi waxay noohaya walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaarayay ilaa laba taayibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa waxay qayb ka ahaayeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya kusoo daadgureysay deegaano ka tirsan galgaduud iyo shabeellaha dhexe si ay uga duulaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayaadkaasi taayibintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabkii ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga iyagoo ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ilyas macali axmed cabdi aniga nin ciidan ha ahayo dowladda marka arrimahan ku jira jirna waa ka imid marka hore waxba qabo ma jirin tababaraan ku jiri jira waana ka bax amaraan ka imid shaqaa ka shaqaysa jira bulkeeta ka shaqaysa jira shaqadaa iska xumaata san gala ciidanka adiga saddex biloodaan ku jira bisha afaraadna waa ka tegay tababar saddex biloodaan qaadahay kadibna cadcaddi lay keenay in meesha qoran nagula siiyo nagula hubee qoryihiina waana lasii diidaasaan ka soo baxa si wanaagsan oo qurux badanaa laysoo dhaweeyey waa mahadsiinaan laa walaada islaamka maya mar dambe u naqamaa magacayga axmed cali maxamed la yidhaah magaalada muqdisho ayaan ka imid waxaan tegay dhuusamareeb waxaa igu kalifay niman jooga oo ninka la yidhaahdo beel ahaan isku aruuraay dhuusamareeb markaan imaaday in ninka la yidhaahdo how ahay ay qaabka ugu soo tarkiishay inaan ninka la nimankaas aan la joogo oon askari aan noqdo tababar waxaan soo maray ninka la yidhaahdo how ahay sagaal iyo toban maalmood camal isku celcelis tababarka shaqada loo qabanayo waxay ahayd in ninka la yidhaahdo how ahay dagaalo iyo wax la qaadayo ay ahayd oo layii ninka la yidhaahdo damaa la xoreeyaha waa gobolka galgaduud ay dhaheen wax qoray la iimansiin oo inaan xagga ka imaado anigaa go-aansaday qof bili-aadan oo isoo wacday oo idhahda ka soo bax ma jirto in aan meel aan laga tukayn oon alle looga cabsayn oo ninka layidhah hadduu sargaal yahay iyo hadduu xildhibaan yahay alle ka cabsa hal aayada uusa dileeleyn markaan arka oon diinina aysa ka jirin aan waxaas dhaha meeshan haddaad ku dhimato toobadaadu waa halis si fiicana laii soo dhaweeyey mujaahidiinta si fiican laii soo dhaweeyey waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ninka la yidhaahdo hay awlna ceelgarisaa laigu soo dhaweeyey haddana magaalada islaamiga ay ka talido ceelbuur waa igu soo dhaweeyeen si fiican laigu soo dhaweeyey si qaldanaan u arka in dadkeeni lasoo weeraro oo dadkeeni la dhibaateeyo oo lasoo weeraro qaladna waa igu aragto iyaduna waa igu badneed waa kaa taayibinta lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taayibin ah oo toddobaadadii lasoo dhaafay si raxanraxan ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaasi oo soo faarujinaya safafka riddada mahadsaned marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo ood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa nagaynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu